iskoorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowlada federaalk iyo kooxda al-shabaab ayaa ka dhacay duleedka tuulada awdinle oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararka laga helayo tuulada awdinle ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan sagaal ruux ay ku dhinteen dagaalka kuwaasi oo ahaa dhinacyada dagaalamay waxaa kaloo jira khasaaro dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalame inkastoo aan la cadday karin tirada rasmiga ee ku dhaawacantay iskoorimaadka dagaalka ka dhacay duleedka awdiinle ayaan wax khasaaraha u geysan dadka shacabka ee ku nool tuulada awdiinle awdiinle waxa ay ka mid tahay deegaanada ay fariisinka ku leeyihiin ciidamada dowlada federaalka ilo madax bannaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada dowlada federaalk ay ka baxeen fariisinka ay ku lahaayeen deegaanka awdiinle rabshadaha ka dhacay awdiilna ayaa kusoo beegmaya xilli maalnimadii shalay kooxda al-shabaab ay la wareegeen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyadoo halkaasi ay isaga baxeen ciidamada ethoobiya saraakiisha dowladda iyo ciidanka dowlada federaalk ee ku sugnaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool xaalad kacsanaan ayaa ka jirta gobolka baay waxaana habeennimadii xalay laga cabsi qabay ciidamada ethoobiya inay ka baxaan deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana jira kulan xildhibaanada baarlamaanka ee baydhabo ku sugan la qaateen saraakiisha ethoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo xildhibaanada qaarkood oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay isla meeldhigeen saraakiisha ethoobiya inaysan ka bixin gobolka iyo inay kusoo laabtaan deegaanadii ay hore uga baxeen oo ay ka mid tahay magaalada xudur waxaa jira kulamo kale oo saraakiisha ethoobiya iyo xildhibaanada baydhabo ku sugan ay ku ballansan yihiin bixitaanka ciidamada ethoobiya ayaa soo ifbaxay xilli ku dhowaad soddon xildhibaan ay gaareen maalnimadii shalay magaalada baydhabo iyagoona sheegay in socdaalkooda uu la xiriiro sidii ay dhibaatada ula qaybsan lahaayeen shacabka ku nool gobolka baay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ka mid ah xildhibaanada maalnimadii shalay gaaray magaalada baydhabo ayaa ka mid ah xubnihii ka hadlay tegitaankooda magaalada baydhabo xildhibaanadii qaranka oo deegaanadii oo matalaayeen hasalaamayo dadka iyo dalka deegaanka ha ku jeeda mani aragan dhibaatada la qiibsadan ogdin soomaaliya dhan baa dhabka jarti dawlad ku meel gaaree lahahay intii amankii dalka burburi kor i hoosa burburi adeegadii bulshadii dhanga dhammaadi qarannimadii dhanga fashalanti qarannimada faashiliyowshe sidii wal dumiyo oo dhan qaran kale mahfududii wal dhasowna iyadaan dhabbadin ciidamada ethoobiya inay ka baxaan deegaanada baay iyo bakool waxay culays ku tahay maamulada gobolada baay iyo bakool iyo xildhibaanada ku sugan magaalada baydhabo xildhibaanada baarlamaanka ayaa baydhabo u tegay inay xaliyaan khilaaf ka dhashay maamulkii dhowaan loo magacaabay gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho